afar arday oo dhigata dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi Girls ee magaalada Mandheera ayaa la dhigay cisbitaalka iyagoo looga shakiyay calaamadaha cudurka daacuunka sida ay sheegeen maamulka dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi afartan gabdhood oo looga shakiyay xanuunka daacuunka ayaa sabtigii la dhigay xarunta lagu dabiibo dadka uu soo rito cudurkan saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandheera oo booqday dugsiga sare ee gabdhaha ayaa ardayda siiyay habraacyo looga hortagayo faafitaanka cudurkan xasan soomo oo ka tirsan saraakiisha caafimaadka ismaamulka ahna madaxa fayadhowrka bariga mandheera oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu saameeyey bariga mandheera waxa uuna tilmaamay in la diiwaan geliyey wax ka badan boqol iyo soddon xaaladood tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay ismaamulka mandheera bartamihii bishii hore aan ku sii darayo horta jiridan mandheera waxay ka bilaabatay taarikh shan iyo toban bishii koowaad aa la arkay waxaa lagu arkay qoos oo degan oo bula nebooy nebooy location degan aa lagu arkay ka bacdii ilaa waktigaas ilaa xalligaa hadda la jooga kaysasku waxay gaareen boqol iyo soddon iyo shan qof ay gaareen kuwaas hadda oo hadda xilligaan haddaan joogna c t c meesha la yihahda colera treatment center waxaa ku jiraan soddon iyo laba qof aa ku jiraan oon la daaweynaya waxaana ladischarge gariyey oo daawe la daaweeyey oo meesha ka tageen sagaashan qof dadka ayagahay ilaa waktigan xilliga hadda la joogo dad isbitaal la keenay oo isbitaal dhexdiisa ku dhintay ma laha waxay xaafadaa ka dhin ku dhintay mawgii waxay isbitaalka la keenay oo meesha ku dhintay oo jiridan ku dhintay ma laha waxay xaafadayaalka ku dhintay waa jirjiraan laakiin waxaa waaye waxay isbitaalka imaaday oo meesha oo jir ahaan loo keenay oo meesha ku dhintay ma laha ilaa xilligaan ilaahay baana gaargaaray dadkan oo boqol iyo soddon iyo shantan oo treatmentka la siiyey oo meesha la keenay soddon iyo laba qof waxaa hayiin caruurtii shan sano ka yan siddeetan iyo lix waxaa hayeen dadkii ka weyn si kastaba ha ahaatee waaxda caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka mandheera ayaa xirtay inta badan goobaha lagu cunteeyo gaar ahaan maqaayadaha yaryar si loo xakameeyo faafitaanka cudurkan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera